والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ أذاكني باب بيان أجر الحاكم بل روحي قاضي محاكمك أها بل حكم رديي أجري أولها أدينتي باب كيسيهي إذا اجتهد والروح حاكمته كل وحكم كورتينه hadduu ijtihaado dee isagoo ijtihaad ehel u ah macnaa uu intii dee karaankiisa ahayd masaladii uu rogrogo eego oo markuu dee intii ay u suurtogelaysay xaggii nadarka wixii uu u arkay inuu xaq yahay uu saa wax ku xukumo weyn oo fa asaaba uu asiibo xaqii si nafsul amarka iyo wixii dee xukumkii ilaahay ahaa uu asiibo ow akhdaa ama isagu dee aan u qastin ijtihaaday ijtihaadna u helo uu gefo oo xaqii aanu waafaqin walow dariiqii laga doonayay uu maray bal taa ajrigii uu helayay ayuu baabkiisi yahay wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala xadaثanaa yaxya bnu yaxya atamiimiyu qaala akhbarana cabdاlcaزiiz bnu muxamadi can yaziid bni cabdillaahi bni usaamata bni اlhaadi عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السند هو سند يردر mana arko kollay nin cusub dee oo aynu imaka inagu cusub caawa ma arko walow dee dad aada u axaadiis yari ay kuba jiraan marka cabdilcaziiz ibnu maxamedna waa cabdilcaziiz daarawardi weeye oo inagu soo noqnoqda yaziid ibnu cabdillaahi oo kolkol ibnulhaadun inoo yimaadee maanta abtirsiintiisu ay noo dhan tahay iyo moxamed ibnu ibraahim ibn alxaaris iyo basr ibnu saciid iyo abu qays mawla camrin intuba taabiciintii bay kaba mid yihiin waana waxyaalaha asaaniidda dee naazil ka dhiga dheereeyo afar taabici oo midkoodba ka kale ka warinaya xadiidka sanadkiisa kuba sugan oo afar bal taase laakiin waddadan soo aragnay waxaan baaba jirta abuqays ninkan la yidhaaho camr ibnu caas mawlihiisa ahaa kollay meel hore oo keliya ayaan kusoo marno siyaam ahayd xadiidkii faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklat saxar xadiidkaas buu isagoo camr ibn alcaasun kaba warinaya aynu soo aragnay marka muslimna xadiidkan iyo kaasun buu kuba leeyahay ee wax kale kuma laha siduu xaafid ibnu xajar xadiidkan markuu sharxayo yidhaahana fadxiga uu kuba yidhaahana bukhaari isaga saxiixiisa xadiidkan aan hayno waayo kaa muslimuun baa leh bukhaari lama wadaagsan xadiidkan imakaan ahaynunbuu bukhaari saxiixiisana ku leeyahe meel kaluu bukhaari kaga sugan yahay isagana maba jirto abuqaysnain kollay bukhaari suu yidhaaho magaciisa lama garanayo waa siuu bukhaari yidhi in xaakimka weyna abu axmed saaxib alkunana bukhaari dariiqiisuu maro uu kuba raacay laakiin nin cabdiraxmaan ibnu yuunus la yidhaahay oo reer masar taariikheeyey reer masarna ahaa ayaa waxa weeye isagu wuxuu taariikhda masar ku yidhi suu xaafid yidhaah magaciisa cabdiraxmaan ibnu saabit baa la yidhaah abuqaysna waa kunyadiisii xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa kitaabkuna meel danbuu kaga sugan yahay bukhaari waa ictisaam wa huwa acrafu bilmisriyiina min gayri markay arrintuu reer masar joogto cabdiraxmaan ibnu yuunus isagaa bukhaariyo keyrkiiba uga aqoon badan waa beledkiisii waana dad uu dabaqaadkooda iyo taariikhdooda aada u yaqaano taariikheeyey markaa kol hadduu isagoo magacii sheegay uu yidhi cabdiraxmaan ibnu thaabit baa la yidhaah qolooyinkii iyagu yidhi magaciisa lama garanayo qowlkiisaa ka horeynayo waayo waa isagu khibradaa la eegayaa waa beledkiisii taasuu kaga horeeyey bal wuxuu leeyahayna waa ta aan soo sheegnay abuqays wuxuu yihi markaa camr ibn lcaas أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wuxuu mqlay rasuulkii ilaahay qaala isagoo yihi rasuulkii ilaahay صلaوaaت الlahi وسلام عليه idaa xakama hadduu xukumo alxaakimu xaakimkii waxbuu xukumay oo faاjtahada uu ijtihaado oo dee waxa weeyaan waa xaqii garashadiisiibuu isagoo macrifadeed iyo aqoontiina buu ijtihaadkii la yimi ijtihaadkiisiina waa dhammaystay oo mabaadic nadar kuma kaaftoomin intii karaankiisa ahayd buu masaladii gees kastaba iyo adiladeedii iyo duruqdeedii eegay waa ijtihaaday uma asaaba uu asiibo si waa xukumkii ama waaqicii uu xukumkay uu ahaa cinda allahba uu asiibo falahu ajraani laba ajri baa u sugnaaday waidaa xakama hadduu xukumo xaakimkii oo faاjtahada uu ijtihaado uma akhda'a ijtihaadkii waa la yimi ehelna ijtihaad buu u yahay oo wixii ijtihaad looga baahnaa waa nin dhammaystay manaan u fudaydsan oo ma tasaawushane intii karaankiisa ahayd iyo wixii daaqadiisa iyo wasqigiisu ahayd waa la yimi laakiin uma akhda haddana nafsul amarka iyo waaqacan iyo xaqiiqada sidii xukumka ilaahay ahaa ayuu gees maray oo waa gefay falahu kaas waxa u sugnaaday ajrun ajri baa u sugnaaday bal xadiidkan oo si aan soo sheegayna bukhaari iyo muslim iyo aimo kaleba ay wariyeen oo de marka la eego baabkana xadiis weyn kuba ah waxaa rasuulku yihi idaa xakama alxaakimu faاjtahada cibaarada fa'du haddii ay dee faa'iideyso tacqiib ay faa'iideyso waxaaba cibaarada aan ka fahmaynaa xukumku inuu ka horeeyo ijtihaadkii oo xaakimkii haddii uu xukumo oo dee waa markaa tacqiib fa'di markay faa'iideynaysa ijtihaadkii waa inuu xukumkii kaba dambeeyo in uu horeeyana xukumkii de arrinkuna taas ma aha oo ijtihaadkii baa horeynaya in xukumkana wuxuu noqonayaa natiijadii iyo samaradii amagaayihii ijtihaadka ayuu noqonaya saa daraaddeed halkan waxay culimmadu dee cibaaradan kuga fasireen in uu meeshii wax xadfani uu jiro oo aan idhaahno idaa xakama alxaakimu ay idaa araada alxaakimu an yaxkuma faاjtahadow oo ruuxii xaakimka ahaa haddii uu doono xukum markaa dee uu doono xukumkii uu doonaa ijtihaadkii imanaya isagoon doonayn xukumkii inuu rido ijtihaadkii ma imanayo waa nin qaadiya ama xaakima bal culimmadu waxay yidhaahaan ba ruuxu hadday masala soo marto masaladiina uu kuba ijtihaado saasna dee waxuu gaadhuu qowl yeesho mar dambe masaladii hadday ku soo noqoto bal ijtihaadkii waaba intaasoo ra'yigiisa ma ijtihaadkiisu isbedela ijtihaadkii waa ku celinayaaba yidhaaha marka waxa weeye waa ruuxu markii uu doono inuu wax xukumo ee deeta markaa uu ijtihaado taas baa macnuu noqonaya jiraan barhkood yidhi fa'dan tafsiiriyan kaba dhigaynaa oo dee fajtahadana waaba xukumkii xaakimkii bay tafsiir uba tahay bal taa hore ayaan kuba gaabsanaynaa haddaba markaa intuu ijtihaaday uu xukum rido ruuxii xaakimka ahaa dabadeedna uu asiibo sii toosnayd ee dee sawaabkahayd uu asiibo iyada markaa laba ajri buu leeyahy o labadan ajri wuxuu ku yeelanayaa midi waa ijtihaadku waa dee mansilo sarana kollayna ruuxu intii karaankiisa ahayd buu masaladii dhinac kastaba iyo adiladeediiyo eegayaayoo tacab iyo hawl bay leedahay midi waa tacabka iyo hawsha isaga gaadhaysa ee ijtihaadkii kuba gaadhaysuu ajri ku yeelan ajriga labaadna waafiqitaankan uu waafaqay xaqii uu waafaqay taas buu ajri kuba yeelanaya amaa muqaabilkii waidaa xakama faاjtahada dee si baana inoo soo noqonayso hadduu doono inuu xukumu ijtihaado waa ijtihaaday xaggaa taqsiir ma jiro ama aqoontiisii hore waa wax aqoon dhisan gees kalena dee ijtihaadkiina tasaahul iyo inuu mabaadic nadar iyo fikirun kuba gaabsamaa ma jirtee waa dhammaystay wixii xaggaa loogaba baahnaa intii wasigiisa ahayd iyo daaqadiisiibuu si uu xaqii u gaadho ama waxaan ayuu laba yimi laakiin uma akhda waa gefay khada iyo waxaabuu noqon karaa xalayta inuu soo marnay rasuulkii ilaaho yidhi waa isula kay imanaysaa waxaa laga yaabaa ana barhkiin barhka kale inuu xujadiisa kaba yaqaano waxa aan maqlayo aan uguba xukumo ruux baaba xujadiisii soo hagaajisay ama waxyaaluu laba yimidee isagii ruuxani qeybkii iyo baatinan amar adigu ogow lama odhanayo lagumana kalifayo wixii u muuqday ee uu arkay buu kuba xukumay laakiin arrintu taa may ahaynba oo kan uu xukumay ayaaba kii xaqa lahaa aan ahayn isaguse dee wixii uu karayey waa kan la yimi tan baanu arkay wax kale kumuu xukumina waa arrintii u muuqatay laakiin waaqicii buu khilaafay kaa falahu ajrun ijtihaadkiisii ayuu ajri kuba yeelan laakiin dee isaabada ajrigeedii baa kaba maqan macnaa xaggan ijtihaadka marka la eego wixii la faray wuu la yimi waa gutay jaanibkaa dee waa wixii la faray buu laba yimi laakiin dee waaqic iyo nafsulamarkii un baanu xukumkiisii waafaqin iyada markaa ajrigii ijtihaad ku yeelan khada ina dembi kuma laha weeye khada iyo dembi kuma laha taas baa xadiidku bal inoo faa'iideynaya sheekuna halkan wuxuu culimada kaba soo naqlay waa imaam nawowi muslimiintu inay ku ijmaacsan yihiin xadiidkani fii xaakimin caalimin ahli lxukm maaha nin kastoo wax xukumay waa nin xaakima aqoonteedii leh xukumkan ehel u ah kaas baa arrintan yeelanaya laakiin haddii uu isagu meeshii jahli jiro ehel aanu u ahayn xukumkii aanu u ahayn marka horeba xukumkani uma bannaana ijtihaadkiisna ijtihaad wax laga soo qaadaya ma aha haddii uu xukumana ajri ma lehe aasim bubu noqonaya kolle xukumkiisna maba fulayo waayo xadiis asxaabu sunan ay wariyaan alfaado kala duwan ayaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qudaadii buu saddex u qaybiyey mid jannada gelaya laba naar gelaya labadii naarta gelayay ku xaqii uu garanayo iskhilaafay oo aan xaqii kuba xukumine si ka duwan kuba xukumay waan u garanaya naar buu gelaya iyo mid qada calaa jahli ee garasho la-aan meeshii haddaa xaqan khilaaf maba lahayn laakiin ehel baanu orahayn oo waxaan marka horeba inuu galo may ahayn inuu marka horeba fara dee waxaan farageliyo may ahaynoo taasuu kuba xukumay isaguna naar buu gelaya markaa taas bay culimmadu u leeyihin ruuxii ehelka u ahaa xukumka aqoontii iyo wixii looga baahnaa fulansaday ijtihaad ehel u ahaabaa markuu ijtihaado umuurahan ay kaba dhalalanayaan ee haddaanu ruuxan ijtihaadba ehel u ahayn iyada markaa de inay shareecadii ma waafaqin xataa hadduu calaa sabiili itifaaq ugu dhaco waafaqo marka hore wuu aasim yahay baa gudagalkan iyo waxan gelitaankiisii bal taas baa waxa weeye idhan halkana qolooyinkiina sharaxaysaa sheekh wuxuu si yar wadaa in xagga mujtahidkii ma waa masalo kolley kutubta usuulka ay ka hadlaanoo ruux kastoo mujtahida musiib baa la odhanaya muse maahay laakiin dee xadiidku siduu inoo faa'iideynayaba waa kanoo laba u kala qaaday mid musiiba iyo mid mukhdi ah walow ajrigii khadame ajrina uu ijtihaadka ku yeelan khada-ina laga dhaafayo taas kole aduu ehelkeedii yahay oo bal markaa waxaan taa usii wadwadnaaba ma jirto ruuxii ruux kastoo mujtahidii musiib maha gees musiibo waa la odhan karaayo dariiqadan uu maraya ijtihaadkan iyo kole aduu ehelkeedii yahay dee waa wixii la faray ayuu la yimi jaanibkaa musiibu ka yahay laakiin xagga marka la eego xaqa waafiqitaankiisa iyo mid kale xaqi waa shay dee maaha mutacadid oo kanna inuu xaq yeelanayo kanna xaqi uu noqonayo waxay noqonaysaa un dee midna waa musiib buu noqon midna waa muqdi buu noqon bal bal kolle xadiidka intaan ku dhaafayna intaas weeyaan qolooyinkiina sharaxaysa meelaha ugu dambeeya markuu qabanayo waa arrintan ijtihaadku ma musiibba mise maaha oo xaggii usuulu tawxiidna uu leeyahay musiibku waa mid keliya biijmaaci man yuctadu bih cibaaro aan dee saxayna un buu soo dhigto walam yukhaalif ilaa cabdullaahi bn alxasan alcambariy wa daawud aldaahiriy macnaa xagga markay noqoto tawxiidki iyo umuuraha usuul diin inuu musiibku mid keliya yahay waa ijmaac buu leeyahy oo cid khilaaf kaba keentay oon ahayn daawudu daahiri iyo cabdullaahi bnu xasan mooyaane cid kale ma jirto masalada markaa anigu uma jeedan eege laakiin aniga waxaa ii taalla cabdullahi bnu xasan kolleyna waxaan filayaa nusqooyinkeenna waa isla wada mid inay saasun wada taallo ma garan karo nusqada adiga nusqada saasun ba laakiin ninka cabdullahi bnu xasan lama idhaha cubaydullahi bnu xasan baa la idhaah waa nin macruufa qaadika ahaa oo kolley dee masaladana waxyaalisa kale muslim meel keliya oo dee hore oo janaa-is meel janaa-isa ayuu dikri ku lahaa riwaayo kuma laha kitaabkeena guud ahaan meel buu kuba leeyahay laakiin nin qaadi ah buu ahaayo sida kale axkaamtiisa masaladan takaafu adila ayuu soo xaafidba taqriibkiisa ku yidhaha ay kuba ceebeeyeen walow tahdiidka uu yidhaaho uu kasoo laabmay baa la yidhahaa lakiin bal waxaan leeyahay cabdullahi lama idhaho ninke waa cubaydullahi bn xasan ismigu waa mustaqar walow dee bal matalan taasun saxda un qolooyinkiina sharaxaysa baabu karahat waay وxadثnي اسحاq بن إbrahيm ومحamed بn abي cmr kilahma عan cabdالعaزيز بn mحamedi بhada الإsناad mثlh oo labadan sheekee dambe mslim ayaa cabdالعaزيز oo markii hore yaحya بn yaحya تmimi uu kaba wariyey iyaguna xadiidkii kaga wariyeen isnaadkuna waa isnaadkii de cabdالعaزيز wixii ka dambeeya waa tan imakaan kaba soo baxnay wazaada wuxuu ziyaadiyey faacilka zaadna waxaan ka dhigaynaa cabdالعaزيز riwaayada isxaaq iyo mحamed riwaayada yaحye kumay sugnayn ee labada nin ee dambe cabdulcaziiz daarawardi xadiidka ka wariyey sanadkii horena kaga wariyey ayaa xadiidkii markuu dhameeyey dabadeed ee falahu adlun uu soo gaadhay ayaa ziyaadadan baa ku sugnayd wazaada cabdulcaziiz baa faacilka ka dhigaynaa wuxuu ziyaadiyey fii caqibi alxadiidi xadiidkaa dabadii qaala yaziidu yaziid baa yidhi yasidna waa ibn waa yaziid ibnu cabdillahi ibni usamat ibn alhaad weeye ninkaas baa wuxuu yidhi فxadثtu hada الxadiiثa xadiidkan waxaan ugu waramay abaa bakr bn mحamed bn cmr bni xaزmin baan xadiidkan ugu waramay faqaala wuxuu yihi abu bakr haakada saasuu xadaثanii abu سلمةa can abi hurayrata abu سلمة igu waramay wa abi hurayre igaba waramay macnuhu xadiid kaloo inoo soo ko socdaa ma jirto ee waxa weeye riwaayo labaad baa xadiidka jirto haddii camr bn اlcaas xadiidkan bukhaari iyo muslim ay kaba wariyeenoo laftigiisa aan soo aragnay uu warinayay صaxaabi labaad oo wariyey baa jira bukhaar nasan way kuba sugan tahayo waa abu hurayra markaa in waxaanay tahay markii in san ay yaziid ayaa xadiidka ugu waramay oo u sheegay xadiidkan uu dariiqaa ku wariye hadda ee uu kaba warinaya moxamed ibn ibraahim isna busri hasaa ugaba warinayo uu sheegay ninkuu ugu warramayna waa abubakr ibn moxamed ibn camrin xasmi waa nin kitaabka aynu kuba soo aragnay isagii inan uu dhalay oo cabdullahi ibn abi bakrin la odhanayo labadooduba siqaaru taabiciina labadooba reer madiino madiinana qaadi way ka noqdeen ninkaas baa uu xadiidka ugu warramay waxaana la yidhaahba magac kale maba lehe kunyadiisanunbaa u magacaan ayaa wuxuu markii uu sheegay ayuu isaguna u sheegay dariiq labaaduu ka warramay ayuu ku maqlay xadiidkii waxaa loo sheegayaa markaa yaziid waxaana u sheegaya abubakar oo wuxuu ku yidhi haakadaa saa imaka aad ii sheegtay eed iiga soo naqlisay xadiidka haddee saxaabigu uu camr bn alcaas yahay ayuu xadaanii iigu warramay abu salamata o abu salamata bn cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata abi hurayre igaba warramo markaa dariiq labaad baa xadiidkii laguma wariyey oo waa abu hurayra walow dee muslimsan buu ku gaabsaday bukhaari isagoo san dhigtay buu yar ishaaraana riwaayaadka qaarkood oo ruwaadda qaarkood oo dariiqan warinayay si waxay irsaaliyeen oo abu salama uun markaasi ay warinayaahe laakiin de waa kan bukhaari iyo muslim dariiqan isaguba waa wariyay waana tan inooguba sugan muslim muslim isagu taa ma ishaareen وxadثnي cبdاللh بن cبدالرحمن الdاrmي qال أخبرnا مrوان yعnي بن محمد الدمشقي قال xdثna الlayث بن سعد qال xadثnي يزيد بن cبdاللahi بن usاmة بن الhاdي الlayثy بhada الxadيiثi oo layث بن سacد baa maanta يزيid kaba warinaya halkii markii hore uu ka warinayay daarawardi ama cabdالعaزيز مثl riwaayaة cabdالعaزيز بن محmed بn محamed markaa riwaayadii aynu soo marnay cabdالعaزيز oo kala weeyaana riwaayadan lays uu iبن الhاad kaba wariyey bilisnaadayni jamiican labadii isnaado waa isnaadkii camr bn alcaas iyo isnaadkii abi hurayra macnaa labadii isnaadna lays ibnu sacad yaziid uu kagaba wariyey lafdiguna waa kaa imakaan kaba soo baxnay kolley xadiidka ee waa duruqdii uun ama macnihiisu wataan hore usoo aragnay baabu karaahati qadaai alqaadi wa huwa qadbaanu hada kani baabu bayaani karaahati qadaai alqaadi qaadigu xukumkiisii uu wax xukumayey ama inuu wax xukumaa karaahadii ay karaaho ahayd walxaal huwa isagu qadbaan uu cadhaysanyay taas buu baabkeedii yahay oo macnaa ninkii qaadiga ahaa isagoo cadhaysan inuu wax xukumo bal karaahada ay karaaho tahay taas buu baabkeedii yahay xadiidkaan arki doonaa xadaثna qtaybaة بن سعيid qala xadaثna abu cawاnةa can cabdالmلك بn cmayr can cabdالرaحman بn abi bakrةa qaala أnahu qaala kataba abi وakatabtu lahu dadku waa dad aynu soo wada aragnay cabdiraxmaan ibn abi bakratana dee abubakrana nufeec ibn alxaaris buu xadiidka ka warinaya anadna aynu marar soo aragnay isagoo aabihii wax kaba warinaya horena aan usoo sheegnay inuu yahay awalu mawluudin wulida fi lbasrati fi lislaam markii basra la degay dene waa waktigii cumar baa la degay waktiyadii ciraaq un laba furtay basre iyo kuufaba markii la degay ee halkaa muslimiintu ay degeen waana dadkii jihaadkiiyo dadkii kale kaba daba tegay ruuxii ugu horreeyey muslimiinta ugu dhashay basre ayuu ahaa waa taabici weyn weeye de isagu waktigii a cumar buu dhashay oo waa isagaa ruuxii ugu horreeyey ee basre kuba dhashay ah muslimiinta fi lislaam wey ninkaas baa wuxuu yihi kataba adi aabbahay baa qoray wakatabtu lahu waanan u qoray macnaha waxa weeye cibaaradu aabihii waa qoray oo dee isagu kii kitaabada tawaliyey ma ahayne kataba abi macnaa amara bilkitaabati weeye wuxuu amray inaan kitaabadii buu amray ruuxii amarkaas uu amrayey ee kitaabadii isagu la baashiree fuliyeyna waa kuma waa cabdiraxmaan oo wakatabtu lahu aniguna waan u qoray qolooyinkii xadiidka kaba hadlaa barhkood ay kaba dhigaan laba xaalo inay tahay oo kataba abi aabbahay waa qoray waa dee mar dee maratan wakatabtu lahu aniguna waan u qoray mar kale laakiin sidoo xaafid ibnu xajar ba yidhaha wax taa inagu xambaaraya ma jirto ama keenaya ee macnuu aabihii waa qoraydu wuxuu amray inuu qoro isaguna waana mar keliya un tacadud meeshii ma jiro laba goor in laga dhigo wakatabtu lahu macnaa anaana ahaa kii la baashiray kitaabadaas ee qoray oo isagu u yeedhinaya iyo u qorayna ilaa cubaydillahi bni abi bakrata wa huwa qaadin bisijsatana waa nin kaleu dhalay oo cubaydillahi bni abi bakrata la yidhaaho oo qaadi ka ahaa sijsatan taas buu ahaa kolley abubakra saxaabigan jaliilka waxay xaggooya ka walaalahaayeen ninkii ziyaad ibnu abi ama ziyaad ibnu umihi ama ziyaad ibnu sumaya markii dambena ziyaad ibnu abi sufyaan baa la ay odhan jireen ninkaas oo waktigaasna dee waktigii hore asxaabtii cali buu ahaay laakiin markii dambe malaa in uu dee khaasatan calina laba dilay ayuu dee kollay tabanigaasna dhacayba ayuu u dhiibay imrat alciraaqeyn ama taasin mucaawiya waktigiisii isaga ahaa marka waktigaa uu isagu ahaa ayuu qolooyinkii dee walaalkii dhalay walaalkii xagga hooyo weeye waayo xagga hooye ka walaal ahaayeen sumaya wada dhashay ayuu kollay manaasib u magacaabay iyo abubakratana imradii ziyaad ee ciraaq iyo dhulkaas ayuu dhintayba waana ninkii cubaydillahi ibn ziyaad dhalay ziyaadkan ziyaad ibn abi ama ziyaad ibnu sumaya ni xaaziman u ahaa daabit ah bal matalan xagga la eego amarka iyo xukunkiisa iyo dee si wuxuu markaa umuurihiisa uba dabdinaya markii horeba amiirulmuuminiin cali bn abi aalib isagaa faris uga joogay aadna halkaa uu kaba adka bal markaa waktiyadaasuu meelo u magacaabay oo dee xayaatadiisii deeta wuxuu qaadi kaba ahaa sijsatan oo iyadna waa mandiqo ballaadhnayd oo kolley malaa dhinacan hindiyana xigtay bilaadii ballaadhayd ee khuraasaa la odhan jirayna malaa dhinaceeda koonfureed ee kolley malaa waa nawaaxida in afghanistan iyo malaa koonfurteedaas iyo iyo bal noqonaya waxyaalo jiidaasay noqonaysaa baan filaya sijsatan waayo karmaan bay iyo jihadeeda ay ahayd bay leeyihin iyadana ka durugsanayd halkaasuu qaadi kaba ahaa sijsatanna kolkol way gaabiyaanbo culimada qaarkood asise abu da-uud iyo wakosan uma nisbeeya kuwo kaloo ay matalan siinta dambe inta za loo bedelo asijiziya ay dhahaana waa iyada uun nisbadaas markood ay sixcity oo ta ayna ay la socotaa za-da iyo jiimta dabadeedba ay noqotaaye kolley waa mandiqadaasu nisbadeed halkaasuu qaadi kaba ahaa muxuu qoray wixii u qoray waa tan allaa taxkuma waa inaanad xukumin bayna snayn iyo laba shaqsi dhexdood walxaal anta khadbaanu adoo cadhaysan san buu amray maxaa u daliila waa kan daliilkii buu sheegaya fa innii anigu samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo laa yaxkum yaanu xukumin oo leede markaa naahiye aan ka dhigno ficilku majzuum buu noqon laa yaxkum yaanu xukumin axadun axad bayna snayni laba shaksi dhexdood waa laba ruux dhexdood walxaal huwa qadbaanu isagoo cadhaysan rasuulka ilaahoo taale baad maqlaye iska jir inaad adoo cadhaysan aada xukunba rido ama dad aad kale xukuntid taas buu aabihii xadiidka uu qoray cabduraxmaanna ninkii qoray buu ahaa dee xadiiskuna waaba xadiiskan kale culimaduna ay macnihiisa dee intan aanay kuba koobin wax alla wixii ciladan imika qadabka loo isagoo cadhaysan ruuxii loogu diiday inuu wax xukumo taasoo kale laga helay taasoo kale ayay u gudbiyeen ama aan qiyaaskaba cabirno ama waa macnihii naska taas aan idhaahno iyo istimbaadkiiba waa istimbaadun bal haba xukun bul marka halkan de waxaa inoogu sugan nahyin rasuulkii ilaahay nahiyayo in oo ruuxii xaakimkaa fii xaali alqadab inuu wax ku xukumo in waxaanay culimmadu haleeshiiyaan kollay de horta waxa cilladu ay tahay ruuxu kol hadduu cadhaysan yahay dee matalan wixii hagaag uguma fiirsanayo dee fikirkii iyo nadarkii uu hagaag waxaan u eegi lahaa inay wax shuqlinayo ka jeedinayaa jire bal matalan hagaag markaa taas baa khalal iyo ay kuba imanaysaa marka culimmadu waxay haleeshiyaan wax kasta oo ruuxa bal matalan ka hor joogsanaya nadarkii toosnaa iyo fikirkii taamka ah kaba hogsan ka hor joogsanayo shuqlinaya fiiradiisii ama caqligiisii shuqlinaya taas bay haleeshiiyeen oy kaba mid tahay isagoo aada u gaajaysan isagoo hami badan iyo murugo badani ay kuba timi farax aada u xadka dee iyadna badan oo kale in xaaladii dee iyaduna mudaafacat lxadath oo kale oo de waatan ruuxa salaadii tukanayaba loo diiday markaa wahuwa yudaaficu lakhbataan inuu salaad tukado khushuucdii iyo wixii baan jirahaynba xaaladaas haddii dee ay meeshii wax culus ay jaanibkaa kaba haystaan oo kale macnaa adigu waxa weeyaan wax alla wixii keenaya qalbigu inuu ku tacalluqo kana hor joogsanaya nadarkii taamka ahaa iyo fakirkii taamka ahaa taas bay kala mid dhigeen oy haleeshiiyeenoo ruuxii qaadigaha marka caynkaas ah iyada waxa weeye in waxma xukumayo inuu wax xukumo ma aha de kollay nahyigana haddaan idhaahno wuxuu ke asal u ah taxriim baa asal u ah bal waxana kol hadduu wax dee ciladani hagaag looga helayo ay tahay oo wax weyn uu yahay wuxuu keenayaa walow karaha imata inooguma dee yar tarjamada inooguma sugan tahay arrinkaasi inaanu banaanin oo siday dawaaif culimada ka midna ay kuba tagaan bal hadhowna kalaamkoodu halka haba yimaado bal hadduu xaalada iyadoo jirto wax xukumo uu khilaafo arrinkan isagoo cadhaysan ama xaaladaa kuwaa laba midkaa uu wax xukumo xukunkiisu muxuu noqonayaa intooda badan waxay kaba dhigaan dee xukunkii inuu dee dhacayo ayay kaba dhigaan iyaga qolooyin leme nahyigu fasaad buu keenayaa saasaa asal ahayd ee xukumkaasi in la fuliyo maaha ama ma fulayana way jiraan qolooyin kale waa waa fulaya halkan buu kaba soo qaaday sharaxay ugu sugantahay fain qadaa fiiha saxa qadaa rasuulkii ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh meel biyo ay kaba iman jireen oo xaro ahayd iyadoo laisku haysay suleer iyo nin kale oo ninkii kale hadal rasuulkii ilaahay ka cadhooda uu yihi ayuu haddana xukumkii riday haddii aan la yidhaho kitaabka kan inooguma xiga uun ama casharkan markuu dhamaado waa xadiidka ugu soo horeeya haddii aan la yidhaaho taasna iyadoo uu ka cadhooday nin su-aal uu weydiiyey ayuu haddana sheegeen lakin waxa weye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadkii lamid ma aha de waxaana weeye isagu fii xaali arida iyo alqadab xaq mooye wax kale kumuu qowlahayn oo jaanibkaas dee dadkii kale loogama qiyaas qaadanayo ama xukaamtii iyo qudaadii loogama qiyaas qaadanayo bal umuuraha ay culimmadu tilmaameen kolley rasuulka ilaahay waa ka duwan yahay dadkii loogamana qiyaas qaadanaye bal muhimka waxa weeye nahyintaas baa inoogu sugan ruuxii isagoo wixii dee nadarkiisa shuqlinayay marka uu jiro ee tamaama nadar u diidayay inuu wax xukumo وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana هushaym xa وxadثna شhaybاn بن فaروq qال xadثna حmاd بن سلمة xa وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna وkiع عan سfyاn xa وxadثna محamed بن mسنى qال xadثna محamed بن جaعفr xa وxadثna عubayd الlah بن mعاad qال xadثna أbي kilahma عan شhuعبة kilahma wuxuu leeyahy waa labada u dambeeya محamed بن جaعفar oo gundar ninkii loo yaqaanay ahaa iyo mucaad ibnu mucaad labadoodaasi iyagu shucbay ka wariyeen shucba laakiin raggii hore wuu la sinaanaya waxadaثna abu quraybin qaala xadaثna xusein bnu caliyin can zaa'idata kulu haulaai raggaa dhammaantood inta uu sheegayaana waa shan hushaym ibnu bashiir oo dee kii ugu horeeyey ahaa marka la eego xaadii ugu horeysay uu ka horeeyey xamaad ibnu salama iyo sufyaan thawri waayo wakiic baa ka warinayo waa sufyaan thawri ibnu cuyeyne maaha iyo shucba labadan kalean iska dhaafayna moxamed ibnu jacfar iyo mucaad baan dhaafaynaa shucba iyo ninkan iyada xusein ibnu cali iljucfi uu kaba warinaya zaayat ibnu qudaama shantoodaasi ayay dhammaantood can cabdilmalik ibni cumayr cabdilmalik ibni cumayrna waa abu cawaana markii hore kaba warinaya wadax imikana shan kalea ka warinaya waana xadiidkii horeynu soo maray can cabdiraxmaan ibni abi bakrata can abihi can nabiyi sala allahu calayh wasalam bimili xadiidi abi cawaanata waana ka aan soo sharxnayn baabu naqdi alaxkaami albaila waradi waraddi muxdathaati lumuuri hadakani baabu naqdi axkaami albaail axkaamtii baadilka ahayd ee ciduun ay ku xukumtay wax burintii la burinayey dee kol haddaanan sharcigii waafaqsanayn waa wax buraya iyo warabdi muxdathaati lumuuri umuuraha toodii lasoo darisiisay ama umuuraha dadka ay ikhtiraacdeen samaysteen en sharcigii kaba mid ahayn xaggii sharciga asal aan ku ahayn asal aan ku lahayn bal taa erinteedii buu baabkeedii yahay xadaثna abu jacfari mxamed ibn الصbaxi وcabd لlahi bn cawni اlhilaaliyu jamiiعa can ibrahim bni sacdi kale labadoodaba horeynuu soo maray cabdالlahi bn cawnna maaha ninkii mxamed ibn sirin wax ka warinayey ee ibnu ardaban ee muqadimada bilowyadeedii khudbadana inooguma sugnaa ka maha kaasi waa nin dambe oo dee waxa weeye amba ama saadisa ama khaamisaba noqonaya kani waa nin hore oo waa sheekhan mslim hore laakiin usoo aragnay labadooduba waxay ka warinayaan ibraahim bn sacd qaala bnu sabax markaa cibaaradooda ay yar kala dunayd sheekh keliyay wada leeyihiin ibnu sabax ba waa abu jacfare wuxuu yihi xadaanaa ibraahim ibnu sacd ibni ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf dee hore waytaynu marar badan usoo aragnay ee isagoo sa abtirsiinta laynoogu taam yeelana soomaynaa aragda ina inagu taam yeelo un mooye markaa labadoodaa tan ku kala duwan oo cabdullaahi bnu cawn isagu muu dhammayn eh oo de ibrahim ibnu sacadune ibnu sabax ba muxuu yihi xadaanaa ibrahim ibnu sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf markaa ibrahim ibnu sacadkana waa nin atbaacu taabiciintii dhexaa waa dabaqadii sufyaan ibnu cuyeyne iyo abihi sacd ibnu ibraahimna waa sikaaru taabiciin oo isagana in badan baan soo aragnay awogii ibrahim ibnu cabdiraxmaanna waa taabici markaa sacdiya ibrahim labadooduba waa taabiciin ibraahimka dambena ibraahimka horena waa isagu atbaacu taabiciintii dee cabdiraxman ibn cawfna waa saxaabiga axad alcashara wuxuu yihi ibraahim ibnu sacd xadaanaa abi aabihii sacd ibnu ibraahim baa u waramay inankiisa ibraahim buu u waramaya can ilqasim ibni muxamedin qasim ibni muxamed ayuu iiga waramay waa qasim ibn moxamed ibn abi bakrin asidiiq an caaishata caaisho edadiya ayuu isaguna ka wariyey qaalat caaisha waxay tidhi radia allahu canha qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi man axdaa ruuxa ikhtiraacda samaysta soo darisiista oo fii amrinaa amarka iyagan haadaa kana waa annaga shaniga yaga iyo xaalka iyaga oo diintii ah oo amrigu halkan waaxid lumuur buu noqon oo amarka iyagana markaa diintii buu noqon oo dee laftigan amr kolna waxay ka cabiraan waa waaxid lumuur kolna waaxid alawaamir markan waaxid lumuur le leeyahay amarku waa bimacna shani walxaal ayuu noqonaya waaxid alawaamir marka la leeyahy ujeedadu amr oo dee jamciisa awaamir noqonayo iyo amrunoo jamciisa umuur noqonayo marka la leeyahay waa awaamir mufradkeedna ee waa amarkii qowlka ahaa cid wax lagu amrayey marka halkan waxaan leenahayba waa kii waaxid lumuur oo waa anaga shaniga yagan iyo xaalka yaganoo waa diintii dee diintii ilaahay subxaana watacaala isaga inoogu soo dhiibay taaba weeye haddii la yidhaha fii amrina waaba yidhaaheen taasna waa anaga amarka iyaga aan cid wax amarnay kollay mu-aduhu wax keliyuu noqonayaayo waa diintii baa maqsuudku noqonayaan haadaa kan ah waa diintan ilaahay taan yeelu yi alyawma akmaltu lakum diinakum taasuu sooba dejiyey amarka iyaga caynkaasa ninka kusoo kordhiya ikhtiraacda samaystay kusoo darisiista maa laysa minhu waxaan isaga ka mid ahayn waxaan isaga ka mid ahayn fahuwa raddun ay fahuwa marduudun weeye raddun facl macnaa mafcuul weeyo waa wax la celinayo lagu celinayo waxa uu ikhtiraacdo lagama aqbalayo hadduu xukum aasha dee halkan baabka suu soo dhigtay xukmi dee waxaan ku jirnaa kitaab alaqdiya xukum uu yahay aan shareecadii calaaqa iyo asal ku lahayna isaguna waa xukumkaa la burinayo ee marduudkaa haddii wax kale yahayna waxyaalihii dee bidcooyinkii iyo kayrkiiba wixii aan shareecada raad ku lahayn asal ku lahayn wax shareecada kamidoo u markhaati kacaya aanu jirin ee cidi laba timi iyada markaasi taasi waa wax la radinayo waa wax marduud oo lagu celinayo shaksigii aan laga aqbalayn lana burinayo fahuwa raddun bal riwaaya inoo dambayso kale riwaayada bukhaariiyo muslim waa tii ay wada lahaayeen riwaayadii muslim ee gaarka ahayd waa tan waxadahanaa isxaaq ibnu ibraahima wacabd bnu xumaydin jamiica can abi caamirin qaala cabdun xadahanaa cabdlmalik bnu camrin qaala xadahanaa cabdullahi bnu jacfarin الzuhriyu can sacd bni ibraahima qaala sacd ibn ibraahim waa tii marka dhaweyd aan soo haynay inta kalena waa dad aan soo wada aragnay abu caamir alcaqadina labada sheekh baa ku kala duwanoo isxaaq ibnu ibraahimna muxuu yihi can abi caamirin keliya ama cabd ibnu ibraahim oo sheekha muslimi muxuu ka yihi xadahanaa cabdilmalik ibnu camri waa abu caamir kiun abu caamir alcaqadi cabdllahi ibnu jacfar izuhrina hore inuu soo maro atbaacu taabiciintiisna ahaa wuxuu yihi sacd ibnu ibraahim ayuu kaba wariyey qaala sacd baa yidhi sa'altu lqaasima bna muxamedin qaasim bni moxamed oo fuqahadii madiine toddobada ahayd kaba mid ah waana inaa moxamed ibn abi bakrin waana ninkaa xadiidka hore inooguma sugan ayaan weydiiyey can rajulinin lahu isaga halaaثatu masaakina saddex guri ay u sugnaatay saddex guri buu lahaa fa awsaa uu dardaarmay bihulusi kuli maskanin guri kastaba huluskii oo minhaa masaakintaas saddexdaa kamida ayuu kuba dardaarmay dee labadii hulusee kale gurigaasna dhaxal weeye oo dhaxal bay noqdeen miiraas bay noqdeen markaa guri kastaba waxaa isku jira miiraas iyo wasiyo oo qeybna waa miiraas isagii waaba dardaarmeen qeybna waa wasiyo dee ninkiina dhimay oo qeybna markaa waa miiraas guri kastaba qeybna waa wasiyo qaala su-aashaasaan weydiiyey qaala markaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya qaasim oo jawaa ku jawaabi yujmacu dalika arrinkaa waa la isu geynaya waa la jamcinaya la ururinaya dalikana waa madkuurkaas oo ah waa wixii dee madkuurkii oo ah waa wixii uu ku dardaarmay hulusiyadaas ahaa kul kulluhu dhammaantii fii maskanin waaxidin guri keliya la isugu geynayaa oo wuxuu isagu yidhi dee halkii imika meel kastaba wasiyo iyo miiraasi guri kastaba isku jiri lahaa in saddexdii sulus baan soo qaadaynaayoo markaa guri baan ka dhigaynaa si wasiyadii iyo miiraadka ay u kala soocmaan guri baan markaa ka dhigaynaa wasiyadii labadii guriye kalena waxay noqonayaan miiraadkii halka dee guri kasta laba qola ay ku kulmi lahaayeen ciddii loo dardaarmay iyo ciddii dhexlaysay ayaa guri baa dhaxalkii adigu waxa weeyaan meel wasiyadii ka dhigaynaa labadii guri ee kalena dhaxalkii baan kaba dhigaynaa taas buu yidhi uma qaala wuxuu yidhi markaas akhbaratnii caaishatu caaisha ii warantay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam qaala inuu yidhi man camila ruuxa sameeya camalan camal sameeya laysa calayhi korkiisana aanu ahaanin amrunaa annaga amarkayagii waa shaniga iyagoo diintayadii aan waafaqsanayn fahuwa raddun camalkaasi mid isaga lagu celinayo weeye taas buu yidhi bal intan su-aasha iyo qisadaa gaar haddaan isaga saarno xadiidka uun marfuuca aan qaadano man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun kollay macnihii xadiidkii hore inoo faa'iideeyey waa inoo faa'iideynayaa wax ka waasacsanna waa inoo faa'iideynayaayoo xadiidkaa hore wuxuu ahaa ruuxu hadduu isagu wax la yimaado ikhtiraacdo ibtikaarta ama samaysto aan shareecadii kaba mid ahayn in laguba celinayo waxaaba dhici karta shay bidco ahaayo hore loo sameeyey oo dee wax hore loo sameeyey ahaa ruux intuu la yimaado inuu yidhaha dee anigu kii sameeyey maba ihio aniga dembigaasi ima haleelayo xadiidkani markaa muxuu keenayaa riwaayadan dambe ay keenaysaa isagu xataa haddaanu samayn oo dee looga horreeyey ixdaaskeeda waxaan iyo samaynteeda aan waxaan shareecadii aan waafaqsanayn isagu uu yahay uun ruux dee mid hore kuba raaco kuba camal falaya dee wixii waa marduud uun oo arrintu kaa hore kuma koobno oo xaggaba masalan taasba tani ay keenaysaa ama kii la yimi haba noqdo ama mid isaga loogu horreeyey haba noqdee wixii isagu aan shareecadeennan asal ku lahayn ee shareecadeennan aan shaahid kuba lahayn ee lala yimaado dee waxay noqonaysaa waxaa marduudka ah ruuxii aan lagaba aqbalayn hadduu xukumyeyna lama burinayo taas bay noqon imaamka halkan wuxuu leeyahay xadiidkana waa mima yanbagii xifdu waisticmaaluhu fii ibdaali lmunkaraati wa ishaacati listidlaali bih oo waxyaalaha in la xafido ay habboon tahay loo adeegsado waxyaalaha munkaraadkaa burinteeda istidlaalka la daliishanayana ba la faafiyo dee waana xadiidku qawaacidii ama axaadiistii waaweyneyd ee jawaamicda ahayd buu kaba mid yahay sidaa daraaddeed baabuu imaamu nawowi raximah llahu tacaala axaadiistaa jawaamicda ahaa ee rasuulka ilaahay jawaamiculkelimkiisa uu kitaabkiisan alarbacuun uu ku ururiyey xadiidka weliba qaybihiisa hore ayuu kusoo sheegay labada riwaayaba oo bal markaa waa qaacido weyn oo qawaaciddii islaamka kaba mida rasuulka ilaahayna jawaamiculkelimtiisiia sariixna wuxuu ku yahay wax kasta oo shareecadii asal kuba lahayn oo cidi ikhtiraacatay ama lalaba yimi ama dee horteedba ah dad hore kii ikhtiraacdayba ruuxan yaanu ahaaninbe inuu yahay waxaa marduudkaa baadilkaa taas buu yahay bal xadiidka ole waa xadiidka adde ilaa arbacuunkii aad kusoo arkayseen malaa joogsi badan noogama baahna ibnu rajab oo kale kitaabkiisa jaamic lculumna kollay sharxiisu dee marka la eego su kollay siday caadadiisu ahaydba kitaabkasu u sharxay waa dee sharx aada iyo aada u saro oo badan oo kollay fawaa'id badan lo mala ay fiican tahay inuu ruuxu bal dib ugu noqdo oo uu sharaxaas waxa kuba sugan ee kala duwanna bal uu arko arrinta kale su-aashan ah ee balsan buu isagu ugu fatwooday kollay xadiidkana waa ka daliishaday oo malajaanihu ka daliishaday unuu yahay arrintan dee hal iyo goor mid kastaba halkuu dee gaar wasiyadiisii u magacaabi lahaa markuu wixiisii ay had iyo ikhtilaad meeshii jiro mid kastaba ay isdhex gelayaan irsigii iyo waxa weeyaan wasiyadii ayaa waxaan toosnayn buu laba yimi oo ay tahay in laba radiyo walow dee halkan culimadu ay yidhaahaan kollay oo xaafid bnu xajarna walow riwaayadani aanay muslim ku sugnayn laakiin waa sharxaay si fiican buu usharxaar weliba waxyaalo kalena waa soo qaadaayo bal qisadan iyo umuura iyo waxyaalo nin qaadi kaba ahaayo su-aasha weydiiyey oo arrinta ay kuba timiya ninkii bal wasiyadan lahaa ama wasiya saasa magacowgiisa iyo waxyaalaha kuba sugan de waxay leeyihin malaad arkani wuxuu suurtagal noqonaya haddii saddexdan guri saddex guri oo siman oon kala qiimo badnayn ay yihiin markaas guri la ysugu celiyo labadii kale laakiin haddii guryihii tafaawud uu udhaxeeyo oy kala qiimo badnaayeen oo kale dee arrinku wuxuu keenayaa bay yidhaahaan wasiyadii kollay bal inay mid kastaa qiimihiisii buu yeelanayaa guryo aan isku mid ahayn oo qiimahoodu kala duwan iyo kala fiican suluskii kan ka baxaya suluskii kan ka baxaya isku mid ma noqonayo ruuxii kan helayiyo kii kale dee in qismo dib la isugu celiyo la qiimeeyiyo taas mooyaane oo bal markaa dee wuxun bay kuba xambaaraysaa suuradan in ay tahay masaakiin sinayd ay tahay oo isku mid ahayd bay kuba xambaarnaanaysaa de haddii aanay taasi jirin kolley arrinku wuxuu noqonayaa in wasiyadii sideedii laguma daayo oo dee waa wax la kala saari karo oo si dee waa muusigana kol haddaanu suluskii wixi aanu kaba badnayn wax jawroo kaloo ku suganna aanu jirin cid waarisana aanu u dardaarmin bal laftigiisii laba raacay keenaysa waa tay bal kolley kalaamka culimada barhkood waayo arrintu dee idlaaqeydana horta ma noqonayso wey idlaaqa hadalkoodu suu yahay baabu bayaani khayri shuhuudi shuhuudda iyo markhaatiyada kuwa u khayrka badan bal cadayntooda baabkii weeye xadaثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عan cabdالlahi بn abi bakri عan abihi عan cabdالlahi bn cmr bn cثmaana عn bn abi cmrة الأnصariyi عan zayd bn khalid الjuhaniyi an الnabiya slى الlahu عalيه waslm qaal xagga sanadka kollay waa dad aynu soo wada aragnay un taas cid cusubi horta ma jirte dee kollay dadka aan badnayn magacoodiiyo waxyaalo way qarsoomi karaan cabdullahi ibn abi bakr kan aan hayno marka dhaweyd waa kii aan sheegaya abihi waa abubakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmine marka dhaweyd aan soo haynay labadooduba saan soo sheegna waa laba noo siqa ah oo qaadina madiino ka noqdo reer madiine oo ansaaraho bal dadkii siqaat ruwaad oo siqaaru taabiciin labadooduba cabdاللahi بن cmr بن cثmaanna waa ibn cثmaan ibn ibn cafan weeye oo cثmaan ibn cafan radi allahu canhu baa u awoowo dee horeynuu soo maray almuطraf bay ku naanaysi jireen waana nin taabiciya isaguna markaa saddex taabici aan haynaa ibn abi camrata alanصariyi isaga naftiisuna waa nin taabiciya waa ninka afraad markaa waxaana uu sheekhu halkan sharaxa iguma sugan ibn abi camrahan magaciisa cabdالرaحman ibn camr ibn mxsan la yidhah macnaha ujeedadu ninkan dee xadiidka warinaya magaciisu waa cabdالرaحman aabiyo abu camre laba yidhaahaana abu camre laba yidhaahaana magaciisa waxay culimadu soo naqliyeen camr ibn mxsan mxsan oo bikasri mim inuu yahay oo ansaar ahaydee bal isagana hore waan usoo aragnay magaciisana waaba kan qoreenkiina sharaxaysa waa inoogu sugayo magaciisa waa cabdالرaحman waana afar taabiciy oo xadiidkii sanadkii ku wada sugan oo midkoodba kii kale uu kaba warinayo bal xalayna kuwa sidaasa ayaan soo marnay imaam nawide si uu yihi walow aan soo sheegnay ibnu ashwac ninkaa la odhanayey taas nadar inuu ku sugan yahay xalay sanad aan soo haynay oo afar taabicay ku wada sugnay si uu imaamku yihi aan nidhina ibnu ashwac may ee cid saxaabu arkay mama jirto xadiidku soo qaadayna saxaabigaa uu sheekhu magacaabay lamuu kulmin ama waa irsaal bay sida tirmidiya ay dhahaanbe bal waa tan oo waa inagu soo noqnoqotaa kolley ladaaifta isnaadkay kaba mid ay tan wuxu uhi zayd ibnu khalid aljuhani ana nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi alaa akhbirukum ma idin warramaa bikhayri shuhadaa'i markhaatiyada ka ugu khayrka badan ama kuwa ugu khayrka badan ma idiin sheega bala aladi waxa weeye oo dee kolley waa dee hadalkii meeshii waa yaalla ama istaaf bayaaniya weeyaanoo waa su-aal muqadara tahay meesha jumlada adiga dee ay istaafayaan idhaan waa markaa su-aal muqadara ayaa meeshii jirto dee ama habay dhaaheen dee waa man hum ya rasuula allah iyo wax laba mido aladi kii weeye khayru shuhadaa ya'tii la imanaya bishahaadatihi markhaatigiisa la imanaya qabla an yusala intaan la weydiin oo shuhadada waxa u khayr badan ka uu khayrka badan waa cind allahi subxaanahu watacaala kaa shahaadadiisii iyadoon lagaba dalbin isagu la imanaya markhaatigii furaya iyadoona cidi weydiisan kaas baa shuhaadada u khayr badan taas baa uu rasuulka ilahay yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal xadiid kalea jirto saxiixa inooguma sugan rasuulka ilaahay markuu sheegay qurunta kuwa uu khayrka badan qarnigiisi iyo kuwa ku xigay iyo kuwa ku xiga iyo ayaa waxaa ka dambeyn doono qowm intay nadaraad nadarkoodii aan oofin ahayn wayashhaduuna walaa yustashhaduuna markhaatay furayaan iyadoon cidba odhan kaalay noo fur waa dembi bay ahayd ceebeyn uu rasuulka ilah de waa sifaadka xunxun ee dadka qurunta mufadaladaa dabadood imanaysa wuxuu kuba sheegay inay dee nadarkii intay wax nadaraad aanay oofin ahayn halkay dadkii hore ay oofin jireen wuxuu ku sheegay inay dee malaasay wuxuun u cunayaan iyo taas iyo wayadharu fiihim musiman waxa waxa aan khilqiga ahayn weeye waxaa kaloo kuba sheegay inay shahaadadoodii ay laba imanayaan iyadoona cidi kaba dalbin suuradda mibayd xadiidkana waxaa inooguma sugan isagu waa muslim inuu yahay shuhaadada kaasi waa saxiixayne inuu yahay shuhaadada kuwa u khayrka badan kaa shahaadadiisa laba imanayo intaan laba weydiin kolley culimadu bal xadiidkan si dee xadiidkaa kalena loola eego waxyaalay kuma jamciyeen ama ay kuma fasireen mid ahaani waxa weeye waa kaa malik iyo asxaaba shaaficiya ay laba yimaadaan oo waxay ku xambaareen yidhahan wuxuu ku xambaarayay ruuxani shahaada agtiisa ah xaq buu adigu cidi leedahay ayuu markhaati kaba yahay laakiin ruuxii xaqaa lahaa ma oga ruuxan markhaatigiisii isagaa markhaati u ahaa ruuxanna war uma hayo isagu dee inuu ruuxani shaahidkiisii yahay ama uu xaqiisa kaba war haya si aanay xaqi u dayacmin haddaba uu lahaa ine isagiina ma oge eh hadduu og yahay isagaa u yeedhan lahaaye ayuu u imanayaa wuxuu u sheegayaa inuu markhaati u yahay taas laakiin ruuxii xaqa ogaa dee in loo yeedho un mooyaane waxa weeyaan kolley inuu shahaadadii furo maaha oo sida xadiid kaleba dee waxaa midkood shahaadadiisa kaba horeysa dhaartiisa ama dhaartiisa shahaadadiisa ka horeysa laf kalo xadiidka alfaadihiisa kaba midaan bal taasi waa weji weji labaad ay kuba xambaareen waxa weeyaan annahu maxmuulun calaa shahaadati alxisba shahaadatu lxisbu ku xambaaran yahay qolooyinkiina sharaxaysana cibaaradu ay idinkuma sugantay shahaadatu lxisbu ku xambaaran yahay filashahad alxisbana waxay yidhaahaanba waa shahaadada ruuxu aanu dee cid tidhi kaalay iyo markhaati noqona oo uu saa markhaati ku noqdayna aanu jirin wuxuu ku doonayo kalena aanu jirine ixtisaab iyo ajridoon uu laba imanayo xuduuddii oo dhan way gelaysaa zinadii iyo khamradii iyo taasoo kale waa xaq ilaahay oo markaa xuquuqdii ilaahay way gelaysaa waxaa kaloo gelaysaaba bal matalan dalaaqii oo kale iyo wuxuu og yahay haween ninkani inuu naagtiisii dalaaqay buu og yahay waxaa dhici karta ninkii inuu tii iskaba diido hadhow haweenaydiisii u iskaba haysto oo kale dee ficilkana ficil markaa banaan maaha cidqii oo kale cidan inuu xoreeyey buu ogayo haddana waaba iska haysta iska istikdaamsanaya hadduu doono ruuxii waaba taa inkirsan yahay waxaa soo gelaysa bal matalan waqfigii iyo wasaaya waxyaalaha xuquuqda caamka ah ee xaqii ibnu aadam ee khaaska ahaa ee dacwo iyo khisaan iyo waxyaalaha ku xidhnaa ayaa kaba baxaya bal taas bay shahaatulxisba la yidhaah bal markaa tan bay kuba xambaaran tahay bay leeyihiinoo na labada arrimood ama waa ruux shahaado ayuu ninkani agtiisa yidhi waalidkii baaba wax markhaati ugu ahaa waabuu dhintay xaqiisii baa meeshii yaalla cid u markhaatiyi maba jirto u ogaa arrinkan uu ogeysiiyey inuu shaahid kaba yahay markhaatigii buu furay iyadoo la odhan kaale noo furba ama isagii baa caddeeyey ama umuuraha dee bal matalan xisbada oo kale loolaba imanayo taas buu kani kuba xambaarnaanayaa xadiidkan kale ee isagu keenaya ruuxa shahaadada la imanaya intaanay cidi markhaati noqon aanay odhan kaalay noo markhaati furni dembigiisa kuba yimina dee waxay noqonaysaa un ruux og shahaadadan og inuu og yahay ayaa meeshii jiray ninkani uu ka waraya inuu hebel markhaatiga u yahay isagoo bal matalan markaa taas aan kaba dalbin oo weydiisan ayuu imanaya markhaatigii furaya taasoo kale waa taa dembiga kuba yimo waa say axaadiisa ama labada xadiis ay kuba jamciyeen barhkoodka dambe waxay kaba dhigeen inuu shaahidu zuur kaba yahay kuwaasoo kale ama ay kuba xambaareen waa ruux dee isagii markhaatigu isu taagaya isagoon ehel u ahayn markhaati dee waqtiyadeena dee malaa imaka ma garan karo qudaadeena laanta sideetanadii iyo ilaa sagaashanadii iyo dad baa iska jiray inaga qudaadeena hortaagnaayo kaarka dhalashaduu haysta kadib kuu taagayo halkaasuu ku kalahayaa shaqadii buu taa ka dhigtay ruuxuu yimaadaba markhaatibu u furaya ka qaadigna de waa ka ogya waa loo qorayay hadday berigii hore dee walaa dumarka oo kale qaato macaashkii raggooda ugaba dhinteen walaa waxaa la odhan jiray inaanay guursan haddii kale way ka goori jireen nidaamkii faransiiska oo kale waxaa loo samayn jiray markaa la tareedkoodu gaadho shaatu khulugu min azawaaj inaanay hataa haddayda qabta inaanay dee nin lahayn oo kale waraaq saasa ay qoran jireen oo kale dee waa taagan yahay shan boqol baa la siinayaa markaasuu markhaati isagii noqonaya waa loo qoraya ruux baaba ruuxan kale ama dee waa ciddii timaadaba welahaasay dee taagnaan jireen oo nin kastaba isaga markhaati lakin na waa arkaya waa loo qoriyo mekaarku baydo inay ku qor taasoo kale dee shahaado ehel iyo waxba umama aha waana shahaado baatil oo kale noocaasoo kalena abay noqonaysaa man yantasibu shaahidan walaysa huwa min ahli shahaada bal matalan taas oo kale dee waqtiyadii horena horta qarnigii sideedaad iyo toddobaad iyo way iska jireen walaasan muxaamiinta iyo nimankan dadka dee u dacweecay makaatib u leeyihiin dadka shuhadadii ama qarniyo ka horeeyeyba meelay lahaa in loogu yimaado dee dadkaasoo dee dadkay iyagu yaqaaneen iyagaa loo iman jiro kaale markhaatiyu noqonaya taas oo kale oo dee waa kan ibnu subjile kitaabkiisa muciid nicam waa mubiid niqam oo kale bal nimankaas iyo axwaashoodii waxyaalahaasuu kagaba warramaayo waqtiya saasi way jireen oo dad saasa oo meelo u furtay inay dad u markhaati noqdaan un lakin dee dadkay iyagu yar yaqaaneen oo dadkay markaa lagama aqbali jirin dee waxaa meelaheenan laguma aqbali jire bal adigu waxyaalahaas oo dhami dembiga shahaadada qabla an yustashhad way soo gelaya qabla an yustala baabu bayaani ikhtilaafi lmujtahidiina dadkii mujtahidiinta iskhilaafkoodii bal caddaynteed weeye waa xukunkoodi iyo bal hadday dad iyagu mujtahidiin wax isku khilaafaan oo kale iyo bal umuuro kuba tacalluqsan xadaثani زuhayr بn xrb qala xadaثana shabaabة qala xadaثani warqa عan abi الزinaadi عan اlأcraj عan abi hurayraةa عan الnabiyi slى الlahu عalيه waslم qala anahu qaal warqa iyo dhammaan shabaaba iyo waa dad aynu soo araragnay inta dambe sanadkuna waa min aصxi asaaniidi abi hurayra ayaabuu kaba mid yahay qaala wuxuu yihi markaasi rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh baynamaa waqti imra'ataani laba dumare macahumaa macooda uu yahay ibnahumaa labadoodii inan ayuu jaa-a yimi addibu yeyi baa yimi meel bay wada joogeen malaa ciyaalkii bay meel dhigeen yay baa yimi waa dadkii inaga inaga horreeyey waa waqtigii dee nebi daa-uud iyo fadahaba bibni ixdaahumaa labadii mid ahaan inankoodii inankiisi inankeedii buu la tegey macnaa adigu labadii wiile ama inanee meesha joogaa yaryaraa ayuu mid ahaan yaygii qaatay faqaalat haadihi cid kale meeshii ma joogto waa labadooda un faqaalat haadihi tan baa waxay tidhi waa tii inankeeda yaygu qaatay lisaaxibatiha tii saaxiibadeedii ahayd baa waxay ku tidhi inamaa dahaba bibniki inankaagiibuu la tegay anti adiga adiga ku qaatay inankaagiibuu ahaa wa qaalat ilkhraa tii kalena waxay tihi inamaa dahaba bibnika maya kaygii waa kan eh kaagiibuu qaatay fataxaakamataa ilaa daauuda nebi daa-uud bay isula yimaadeen faqadaa bihi waa xukumay nebi daa-uud ilkubraa tii weyneyd buu u xukumay oo adigu dee malaha dee waa nebi arrinkuna imaka baab bayaan ikhtilaaf musayliin maha tarjamo muslim leeyahay ee waa tarjamadii imaam nawowi raximah llahu tacaala walow dee shuraax kale ama qolooyinkii kitaabka sharxayba rag kale ay taraajim leeyihin laakiin tan inta badan aada u shuhurooday imankana dee kitaabkiisa baaban haynaa ama sharxiisii ooba markaa wuxuu ka dhigaya dee ijtihaad waxan uu ku xukumay de hadday waxyi tahay arrinkani may dhacdeen ee dee ijtihaad bay ahayd horena waa ta aynu soo marnay ambiyada dee ijtihaad waa kuba banaana rasuulkeeniiba salawaat ullahi wasalaamu caleyh ijtihaad waan soo marray lakiin khada inaan laguma sugin bal arrinkii buu ijtihaad kaba dhigayaa xukunka dambe sulaymaanna ijtihaad buu kaba dhigay markaasaa waxay isula yimaadeenoo faqada bilkubra dee kollayna in waxa xukumay un maaha inuu iska xukumay ama sheegashadeedii un uguma xukumay eh waa ta aynu soo marnayba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisii baabka un un dee intayn kuma jirnay halkan ama casharkii hore inu yidhi waa isuba kay imanaysaano barhkii baa barhkood xujadiisa noqda dee noqonaya mid kaba yaqaana ama xaggii fasaaxadii haba noqoto waxyaalo kale uu laba yimi haba noqoto kii xaqa lahaa baa dhici karta inuu xaqiisii daafacanba kari waayo oo kii markaa mubdilka ahaa uu noqdo uu muuqdo marka waxyaalaha uu laba yimid ruux muxiqa uuma muuqdo haddaba kolley dee waxyaalahaasay ama umuuro saasunbaa dhacday tii weyneyd buu xukumay fakharajta calى sulaymaan bni daauud calayhim asalaam labadii dumar ahayd ayaa soo baxay oo sulaymaan ayay kuba soo baxeen faakbarataahu way u warameen wixii dhacay faqaala wuxuu yihi iitunii waxa iila timaadaan oo ii keentaan bisikiini midi ii keena ashuquhu dee isagu inuu dilaaciyana may ahayn inuu dilo ma doonayne bal wuxuu eegayaa in xagga shafaqada iyo naxariista iyo adigu waa dariiq ama xeelo uu wixii waaqac ahaa iyo xaqiiqadii doonayay inuu ku ogaado ii keena ashuquhu waan dilaacin oo baynakumaa waan idin kala goyn oo midkiinba dee say xaq qaadato faqaalat isuqra tii markii horeba laga xukumay waa tii yarayd baa waxay tidhi laa yarxamuka allahu laa ay laa tafcal weeye ha samaynin oo ama laa tashuqahu weeye ila waa hadalkii ha dilaacinin hadal dhan weeye markaa laadu yarxamuka allahu waa hadal bilaabmaya weeye waxaana yidhaahaa dee waxaa raban markay usluubku taasoo kale yahay in la yar aamuso waayo dee laba jumlay kale yihiin laa ay laa tashuqahu weeye haddii la xidhiiriyuno laa yarxamuka allah la yidhaaho ilaahay kuma naxariisanayo ayay noqonaysaa abubakar baa raximah llahu radia allahu tacala canhu lagaba soo naqliya alaa ruux deesan oo kale laa yakfiruka allahu taa yidhaha yidhi maysaa haba odhanine manaa wowba raaciyo wayakfiruka allahu iyo sidii hadalkii aan si kale looguma qaadan bal markaa laa waa hadal dhan ay laa tashuqow kalaamka u dhamaaday hadal kalay bilowday yarxamuka allah ilaahay waa kuu naxariisanayaaye huwa bnuhaa inankeedii weeye faqadaa bihi waa xukumay oo sulaymaan arrinkaa lisuqraa tii yarayd buu u xukumay macnuhuna waxa weeye arrinkaniba kollay inuu yar gaadho xaqiiqadii ogaada bay ahayd sulaymaan alayhi waala calayhima wacalaa nabiyina afdal الsalaati wasalaam markaa markuu arkay tii weyneydoo uu yihi waan kala dilaacinayaayo ina aan dee jexin jexin ama aan a waxba aanay qaban naxariis iyo waxyaalahaas oo dee waxa arrinteedu ay markaa tahay kol haddaan idankaagii weyne iyadna ha weydo taas bay tahay tana eeg iyadoo laga xukumay hadda ayaa maxay fadishay inankeedii oo naa kale ay iska haysato oy korsato oo laakiin nool inay dee ka xun tahay taasi inay dhaanto iyadoo inankeedii la dilo taas bay iyadiina meeshii shafaqo iyo naxariis baa muuqatay tani ayahayso inankeediio xataa aan gacantaba ugu jirin inuu laakiin iskaba noolaado ayay fadishay way kaba fadishay isagoo maanta dhinta tanna waa tanoo iyadu waxay noqotay adiguma weynaye iyaduna haba weyno arrinteeda iyadoo hadda loo xukumay marka taasuu arkay shafaqada ayuu gartay inay tahay saaxibat alcilm inankan tii dhashay oo markaasu uba xukumay bal taas baydo adigu bal markaa waxa weeyaan tani waa dariiq ama xeelo iyo bal uu ku gaadhayo waxa weeye wixii waaqac ahayd oo de had iyo goor xukaamtii iyo dee qudaadiina oo waxyaalo markay waxyaalo sanoo mu iltibaas sida ay yimaadaan inay bal qaraa-intii u laabmaan oy dee waxyaalay eegaan oo kollayna mala waxyaalo badan oo noocaas kaba mid ahaa ibnulqayim kitaabkiisa adduruq alxukmiya oo bal masalan duruqda xukumka iyo qaraa-intaas iyo taa kalley waa kitaabna mufiida jaanibkaas waliba dabcaadkiisii hore mooye imakana dabco fiican oo la madbaceeya jirto kutubtiisii dabcado imaka ay ku wada madbaceeyeen de malama shircu dhan noqotay xoolo badanna lagu bixiyo kitaabkii mujaladkaa saddex mujalad ay kaba dhigeen laakiin dabco faakir ay kuba madbaceeyeen oo bal matalan qaraa-intaas iyo umuurahaas iyo waa fidno dee ruuxa ilaahay siiyo u taa kuba gaadho taas bay ahayd oo balsan buu uga xukumay kolley halkanain dee nebi daa-uud xukumkiisii de waxaabay leeyihin waxa laga yaabaaba ama shabaha ugu xukumo ama xujadaas aynu soo maray de iyadu markii dambena uu markii sulaymaanna qariinadan iyo tan de dee taasina ijtihaadun ahayd tanna ay ijtihaadtay laakiin waaqicii uu gaadhay oo ilaahay ba waa ka inoogaba warramay qur-aanka qadiyo kaley wada xukumeen oo ilahay yihi fafahamnaha sulaymaan o kulan aatayna xukman wacilman waa qadiyadii xarsiga xoolo beer daaqay taas oo daa-uud si kuba xukumay sulaymaanna markii dambe uu arrin la yimi weeyo dee taasaa ilaahay sheegay labadoodiiba ijtihaad bay ahayd labadoodiiba ilaahay wuxuu ku ammaanay xukm iyo cilmi inuu siiyey laakiin muxuu sheegay inuu arrinku say ahayd uu fahamsiiyey sulaymaan uu ilaahay fahamsiiyey qadiyada kallayna kutubtaas bal matalan dee ambiyada iyo kaba hadasho oo kale iyona waqaaco kaleo iyaduna sulaymaan ahayd oo kuwan kuwa dhowdhowna way sooba naqliyaane muhimku waxa weeyaanun ama fatuha laga dhigo tii daa-uud ama ha lagaba dhigo dee xukun ijtihaadiyahe markii arrintan uu laba yimi xaqiiqadii baa muuqato deeda waxay noqotay in xukumkan deeta ay noqoto kii lama fuliyo qaala wuxuu yihi waa saxaabi taabiciga xadiidka abu hurayre kaba wariyey qaala abu hurayrata wallahi baan ku dhaartay in samictu maan maqlin bisikiini sikiinka oo lafdigan asikiin qatu ilaa yowma idin maalintaas mooye intu waa tii naafiyada ahayd macnaa ma kunaa maanaan ahayn anagu marka bilaadayadii joognay naqulu kuwa yidhaaha ila almudyata macnaa wuxuu leeyahay anagu waxaanu u naqaanay midida mudyun baanu u naqaanay laannaha taqdacu min alxayaa qaayihii noloshay goynaysaa laakiin sikiinka manaadiq kale iyo carab kale u taqaanay waxay igu horeysayba inaan maqlo asikiin maalintaas xadiidka rasuulka ilaahay uu sheegayay taasaa igu horeysay buu leeyahy وxdثna سويد بن سعيد قال xdثnي xفص يعني بن مyسرة الصنعاني الصنعاني عن موسى بن عقبة ح وxdثna أمية بن بسطام قال xdثna يزيد بن زريع قال xdثna روح وهو بن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناad جميعا wuxuu leeyahy waa موسى بن cقبة iyo محمد بن عجلان ba labadooduba أبوزناad bay xadيiثka ka wariyeen بhda الإسناad مثل معنى xadيiث ورقاء ورقاء بن cمر اليشhكري xadيiثkiisi aan kaba soo baxnay macnihiisi wax la leh bab استحباب إصلاح الحاkم بين الخصمين waa baabkii ugu dambeeyey kitaaب الأقضية bal wuxuu u baabaysan yahay استحباab markaa bab استحباab إصلاح الحاkم ninkii xاakimka ahaa iصلاaxintiisi ama sulxi katalintiisii bynmutakasi bayna alkhasmeyni labadii doodayey ishaystay waxa isku haystay inuu bal iyadoonu xukunba ridin uu dhexdoodii islaaxiyo heshiisiyo macnaa sulxi adigu uu laba yimaado wax iyagii ay ku wada qancaan oo sulxi oon hadda xukumkii ahayd mid ahaan uu xukumayey ba taas buu baabkeedii yahay kolle xadiidkan imika inoo soo socdaana sida xadiidkii hore waa xadiis dee ku tacalluqsan dadkii inagaba horreeyey baabkiina kanu usoo dhigtay ama xadiidkii usoo dhigtay muslim kolley bukhaarina waa dariiqu kuma socdo sharcigii dadkii inaga inaga horeeyey sharcibuu inoo noqonaya kol haddaan sharcigeena wax diidaya taas ama nasakhayaani jiro haddii dee sharcigeeni wax burinaya uu jiro ama nasakhaya sharci noomaba aha haddii laakiin sharcigeedii uu kuba yimaado iyadoo sidoo kale taqriirkeed iyo bal taas uba yimaado waa dee kollay tahay culimmadu iskuma khilaafaan barhkood aimay ay leeyihiin kollay sharci nooma aha ay yidhaahaane laakiin sida bukhaari iyo muslim ba ay kuma tagaan waayo sidanay usoo dhigtaan xukun bay u daliishadaan waa macnaa istidlaalkan xukumku wuxuu ka dhigay inuu sharcigeedii yahay bal taas uu yahay kan haddii sharcigeedii wax bedelay taas ama burinaya aanu iman ama nasakhaya taas buu bal markaa baabkan ama labadan baabba ay yihiinba wuxuu yihi markaa musanifku xadaثana mحamed بn raafici qala xadaثana cabdالرazaq qala xadaثana macmar can hamaam bni munabihin qaala hamaam ba wuxuu yihi haada kani waa xadiidkan uu soo wado ma xadaثana ama dee waaba صaxiifadiisa wixii ku sugnaay oo dhan kolley waa uslub aynu in badan soo arkaynay ilaa kitaab ulimaan inalana socda axaadiistii muslim uu wariyo صaxiifada hamaam kaba wariyo o dhanna waa uslubka kuba warinayay ma xadaثana abu hurayrata can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fadakara hamaam wuxuu sheegay axaadiia axaadiis buu sheegay minhaa axaadiisa waxaa kaba mid ahayd waqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ishtaraa rajulu nin baa iibsaday min rajulin nin kale caqaaran lahu meel maguurta caqaarku gurigii caqaar waa la yidhaha beerti iyo waxyaalaha dee adigu asalka le taasba caqeed manquul ahayn caqaar waa la yidhaha kol kol alaabta aqalkana caqaar way iskaba idlaaqaan ee adigu imaka sida muuqata dhul bay ahayd ama dee xadiidka inooguma iman caqaar buu kaba iibsaday fawajada rajulu ninkii baa hele aladi ninkaasoo ishtara alcaqaara meesha caqaarka ama dhulka iibsaday fii caqaari caqaarkiisii wuxuu ka dhex helay jaratan jarxad fiiha dahabun dahab uu kuba sugan yahay oo markii malaa dhulkii ama dee ha xabaalaato ha ku aastaatabe jalxad ama jaro dahab ku jiro ayuunbuu ka helay faqaala wuxuu yihi lahu waa lilbaayici aladi ishtara alcaqaara lahu waa lilbaayici waa kii iibiyey dhulka ayaa wuxuu ku yidhi aladi kii ishtara alcaqaara caqaarka iibsaday khud dahabaka mini war dahabkan anigu dee dhulkan kaa iibsaday ee dahabka kaamaan iibsanay ee dahabkan iga qaado bal waa waraciisii iyo xalaal miiradki iyo bal taas oo akhbaartii reer bani israa'iila dee kolle cajiibka ahaydun dadka badankooda waxaan way qarsan lahaayeen inama ishtaraytu minka alarda anigu dhulkan kaama iibsaday walam abtac minka dahaba ishtaraya ibtaaca waa isla mid anigu dahabka kaamaan iibsane laakiin dhulkaan iibsaye dahabkan adigaa leh beeceediina kumuu jirin caqdigeedii ma gelina qaado faqaala aladii kiibaa wuxuu yihi sharaa iibiyey laftiga shara da laba macno oo dee waa min aladad kuwa ay yidhaahaanoo shara oo bimacnaa baaco ah iyo shara oo bimacnaa ishtaraa labadaba way u yimaadaan halkan waa bimacnaa bacsi wa sharahu bisamani baksin daraahima suuratu yuusuf oo kale sharahu bmanaa baacuhu weeye way iibiyeen markaa shara bmanaa ishtara iyo shara bmanaa waxa weeye dee baaca imaka waa iibin faqaala aladii shara alarda kii dhulka iibiyey baa wuxuu yihi inamaa bictuka anigu wuxuu baaban kaa iibiyey alarda dhulka iyo wamaa fiiha waxa ku jiraba waan kaa wada iibiyey kana diin kana diin waana kolley waa laba kolley adduunyo dan kaaba lahayn dee malaha iyaga diintoodii iyo waracoodii iyo waxyaalahaasna uma diidayay waa qiso aada u cajiib badan qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa odhanaya fataxaakama ilaa rajuli ninka laynooma soo magacaabin nin bay isula tegeen si uu kala saaro macnaa nin bay xaakim kaba dhigteen de waana muxakamkii oo ruuxii hadduu laba wax dacwo ay isku haysaan cid ay doortaan oo ay doonaan hebelkaasi inuu kala xukumo waa ka ay muxakamka yidhahan hadduu ehel xukumka u yahay ha xukumkoodu waa fulayaa taas hadduu ehel xukumka uyo oo macnaa dee si toosnaydna uu kuma xukumo jawriya waxyaalaha muuqday aanu jirin walow dee culimadu in xukumku maa mid laazimuu ku noqonaya si xaakimka xukumkiisii oo kale mise ridahooda ayuunbay arrintu noqonaysaa khilaafkeeda uu jiro bal nin bay isula yimaadeen faqaala aladii kiibaaya wuxuu yihi taxakama ilayhi markuu arkay labadoodiiba dee arrintoodii kana dahabkii iga qaaduu leeyahy kana maye adigaale buu leeyahy kii ay isla xukum tegeen dee ay yidhaaheenna kala saar baa wuxuu yihi alakumaa waladun wax caruura ma leedihin labadoodii buu ku yihi faqaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yihi lii gulaamun inan baan leeyahay wa qaala aakharu kii kale wuxuu hi lii jaariyatu gabadha ma inan baan leeyahay oo ii sugnaatay qaala wuxuu hi markaa ninkii ankixuu guuriye algulaama gulaamka aljaariyata jaariyada u guuriye oo inanka inanta u dhisa wa anfiquu nafaqeeya oo kalaysan baana labada saxiixba kuga timiye lafdigan jamcigoodii dee isaan labada ruma waa la jamcin karaaye wa anfiquu nafaqeeya calaa anfusikumaa nafihiina san baa saxiixa muslim dhacday laakiin saxiixa bukhaari halkan maxaa kuba sugan calaa anfusihimaa baa ku sugan kumaada waa saxiixa bukhaari waana xadiid keliya ee iyadana awjuha weeye walow dee ay halkan barhkooda yidhaaheen waxaaban dee odhan karna oo aan dee lagu fasiri karaa wa anfiquu mataafooyin calaa anfusikum waqawlu ama waqulaa dhaha waxa ku tidhaahaan iyagii markay isu dhistaan anfiquu calaa anfusikumaa minhu saa ku dhaha lakin waxa weya lafdiga kol hadduu riwaayo keliya yahay bukhaarida san calaa anfusikuma anfusihima lafdiguna kii dee uu yahay kaasi udhow yahay balta maan lena taas baa awjuha saanu kuma soconaynaaye waanfiquu nafaqeeya oo calaa anfusihima dee wixii ay guurka ugaba baahnaayeen iyo hadhow noloshoodii weeye nafaqeeya minhu ay min hada dahabi watasadaqa dee idinkaa wixii uu idindhex yaala labadiina mid un baaba lahaa markaasna ay isugu haysataane sadaqaysto iyaa kuma sadaqaysta taas bay idhahay kolkale waa dee arrin labada nin salaaxoodi iyo waracoodii way nooguma sugan tahay ninkana imaka halkan xukun buu ridin waa tuu soo qaatay sulx buu laba yimi iyagii buu yihi saa sameeyo de inay xukum wuxuu ahaan la inuu yidhaha ama adigaa le ama kanaa le labadooda miduu xukumaa xukumkii ahaan la laakiin arrinkani waa sulx ama islaax ee waxaan u arkay markay iyagii kollay aanu wixii dhaafsanayn labadoodina aysan isugu riixriixayaan malaa dee dariiqan oo kale in dee waaba maal baa'ica lagaba soo qaado meelihii lagu bixin lahaana halkan oo kale tay iyagiina ma dhaafsanee bal markaa tan san laguma bixiyo bal taas buu yidhio iyagii intay isu dhistaan ee wixii ku masruufa oo ama ha noqoto waxa guurka hore ama wixii kaba dambeeye bal taas buu yihi wallah subxana wa tacala ala aclam